بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى وسؤالها إيه جوابها أها أين كل حجرني Ee, xadiidkan ee, ee, casharkan insha allah wuxuu noqonayaa casharka lixdan iyo labo waxaana ku sharaxaynaa su-aasha konton iyo saddex su-aashan waxa uu yiri sheikhu raximah llahu tacaala ma mithaalu asmaai alxusnaa min alkitaab waatuu inoo soo sharaxay ee, aliimaanu biasmaai illahi wa sifaatihi wuxuu marka halkan haddana inoo keenayaa aayaad ina tusinaya asmaada allah subxaana wa tacaala marka waa innaga xadiidkii soo marnay ina lilaahi tiscatan wa tisciina isma man axsaha dakhala aljanna marka wuxuu ina siinayaa tusaale uu aayadaha qur-aanka ah ka soo qaaday kabacdi markuu aayadaha dhammeeyana sunnaha ayuu inaga siin doonaa tusaale su-aashan markaa waxa uu shiikhu ka dhigay maa mithaalu marka waa tusaale ma aha inuu soo koobaya asmaadii oo dhan ee qeyb ka mida ayuu inoo siinayaa tusaale oo min alkitaabi ah aayadaha marka waxa uu keenay aayado badan oo waxa weeye aayad walba uu laba isim uu waxa weeye ku- ay ku jirto ayuu markaas inoo eh, keenay waxaynu markaa hal mar isma wada raacinayno waa kala goygoynaynaa marka shan aayadood baynu casharkan ku sharaxaynaa oo ay toban isim ku jirto shan aayadood ayaanu ku sharaxaynaa shanta aayadood marka toban isim baa ku sugan isim kastana sifo ayuu wataa oo marka aayad kasta waxaa laga qaadanayaa ee, magicii iyo sifadii oo wada jirta jawaabta waxa uu yidhi marka sheikhu raximah llahu tacaala aayadda ugu horeysa waa fi suurati nisa ina allaha kaana caliyan kabiira allah subxaanah wa tacaala wuxuu ahaaday ina allaha alla wuxuu kaana wuxuu ahaaday caliyan mid sareeya kabiiran oo weyn waa fi suurati nisa marka alcaliyu waxay yidhahdeen culummadu ay caliyu eh, culuwu daat wa culuwu lqahri wa culuwu sha'ni waxa weeye ay si walba ayuu allah u sareeyaa marka alcaliyi weeye isimka laga qaadanaya caliyan ay alcaliyi baa laga qaadanaya sifaduna waxa weeye sifatu lculuwi baa laga qaadanaya allah inuu kor jiro ayay aayaddu daliil u tahay marka ina allaha kaana caliyan kabiira marka waa caliy ee, waana ee, culuwigaasi marka dibna wuu inooga keeni doonaa shiikhu oo maa macna alculuwi buu inoo fasiri doonaa oo keeni doonaa inuu yahay culuwu daat sida allah uu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawa inuu makhluuqiisa oo dhan ka sarreeyo waana inoo imaan doontaa culuwu sha'ni macnaha sha'nigiisa iyo sharaftiisa iyo wanaagiisa culuwu lqadrina waa la yidhahdaa inuu sarreeyo oo waxa weye cid walba isaga ayaa ka sarreeya oo ka sharaf badan oo sharaf oo dhan u dhammaystiran tahay iyo wanaag iyo wax walba wa culuwu lqahri bay yidhahdeen culuwadu- culummadu qahriguna waxa weye waa muquuninta koomkan oo dhan ilaahay baa sidaa u muquuniyey oo awood iyo qudro u helay waan inoo imaan doonaa alqadiir macnaha ilaahay ayaa muquuniyey marka cid ka hor imaan karta sha'nigiisa iyo howlihiisa ma jirto yafcalu maa yashaa wuxuu doonuu sameeyaa laa yus'alu camaa yafcalu hum yus'aluun marka allah subxaanah wa tacaala waa alcaliy marka alkabiir waxay yidhahdeen culummadu ay akbar waxa weeye min kulli shay waa kan wax walba ka weyn oo allah subxaana wa tacaala makhluuqiisa wax la mida ma jiraan bal axaadiid baa jirta uu nebigu ku tilmaamayo waxa weeye maaragtay allah cadamadiisa iyo inuu kabiir yahay waxa weeye maaragtay eh, wax u dhigma ayna jirin marka sidaa daraaddeed marka alkabiir waxa weeye waa aad iyo aad ayuu wax walba uga weyn yahay marka waa inaga mar walba salaada iyo kulli dhahayna allahu akbar oo ilaahay weyneynayna kabiruu llaha waatan ilaahay ina- ina amray eh, in la weyneeyo allah subxaana wa tacaala marka allah waa weyn yahay weynaantiisaas marka in lagu ammaano ayuu mudan yahay cid u dhiganta oo lala simi karana ma jirto wey marka halkaa aayaddaa sheikhu waa fi suurati nisaa ina allaha kaana caliyan kabiira labadaa isim oo alcaliyi iyo alkabiir ayay aayaddaasi laga qaadanaya oo waxay weynagii niri sida sheekh cuthaymiinba sameeyey inuu asmaa alxusnaa aayadaha ka soo aruuriyey kitaabkiisa alqawaacid almuthla marka alcaliyu iyo alkabiir ayaa laga qaadanaya sifadiina markaa waa ku jirtaa sifatu lculuwi iyo iyo sifadii inuu weyn yahay waxa weeye labadaba halkaas ayay ku jiraan markaa aayadda labaad waxa uu yiri sheikhu raximah llahu tacaala uu soo qaatay waxa weeye ina allaha kaana latiifan khabiira waa fi suurati alaxzaab waxa weeye markii laga soo sheekeeyey waxa weeye maaragtay wadkurna maa yutlaa fi buyuutikuna min aayaati illahi walxikma waxa weeye aayaddaas oo xaasaskii nebiga lala hadlayey ina allaha kaana ina allaha kaana latiifan khabiira marka halkaana waxaa ku jirta mar walba kaana wax la hormarinaya waa istimraar ay horayba uu ahaa hadduu yahay uu ahaan doonaa marka wax go-aya ma aha marka kaana waxay ku tustaa istimraar wax joogtaa marka ina allaha kaana wuxuu ahaa walaa zaala kamana zuulin weligii saasuu ahaanayaa latiifan allatiif culummadu waxay yidhaahdeen allatiif iyo alcaliim way isgalaan laakiin waxaa sii xeel dheer bay yidhaahdeen culummadu allatiif waa aladii yudriku saraa'ir alumuur wa khafaaya asuduur wa khabaaya asamaawaati waalard waxay dhahdeen waa kan haleelaya oo ayna ka qarsoomi karin waxyaalaha qarsoon waxyaalaha qarsoon waxa laabtaada ku jira ina allaha caliimun bidaati suduur yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukhfi suduur waxyaalahaasoo dhan kan cilmigiisu gaaray oo og waaye oo aan laga qarin karin oo waxa weeye oo khabaaya samaawaati waalard samaawaadkaas weynanka badan iyo dhulalka weynanka badan waxa ku qarsoonna allah waa og yahay oo waxa weeye waa latiif waxay kaloo yidhaahdeen ee culummadu ku fasireen ee alladii axaada cilmuhu bisaraa'ir waalkhafaaya cilmigiisu kan uu koobay weeye waxyaalaha qarsoon oo aad iyo aad u qarsoon waxay kaloo ku fasireen waxay yidhahdeen allatiif ay latiifun bicibaadihi almu'miniin waa alla u turid badan oo ludfiga waa turitaanka iyo naxariista marka alla u turid badan addoommadiisa mu'miniinta oo markaas waafajinaya waxa weeye wixii ay u baahan yihiin oo khayr ah oo khayrka waafajinaya marka waa latiifun bicibaadihi addoommadiisa waa u turid badan yahay mu'miniinta Mm. marka allatiif sifatu lutfina waa laga qaadanayaa inuu maaragtay allah ku tilmaaman yahay waxa weeye turitaan uu addoommadiisa u turayo isimkan oo laga qaadanaya allatiif inuu yahay oo hadda qofka cabdulatiif iyo waa loo bixin karaa waa isim min asmaa illah marka asmaadan oo dhan mid walba haddii cabdi laga hormariyo kulli waa loo bixin karaa cabdilcaliy cabdilkabiir cabdilatiif kulli waa loo bixin karaa in allaha kaana latiifan khabiira alkhabiir iyadana waa sidoo kale waa kan wax walba og oo waxa weeye khalqigiisa iyo koomkan waxa ka socda cilmi u leh oo waxa weeye cilmigiisu batay oo wax walba og waay marka eh, taas ayaa laga qaadanaya oo cabdilkhabiir waa loo bixin kara alkhabiir waa kan wax walba og waay marka labada aayadood waxaynu ka helay afar isim ayaa labadaas aayadood ku jira aayadda ugu horeysa alcalay alkabiir kana allatiif alkhabiir afartaas ayuu inoogu sheegay aayadda saddexaad waxa uu shiikhu ku keenay waa fi suurati faadir waxa uu ina allaha kaana caliiman qadiira waa fi suurati faadir ina allaha kaana wuxuu ahaaday caliiman ay mid cilmi badan marka alcaliim baa ku jira iyo sifatu lcilmi allah subxaana watacaala cilmihu waasic ayaa waxa weye axaada kuli shay marka alcaliim waxay yidhahdeen culummadu waa aladii axaada cilmuhu bidawaahiri walbawaatin wax alla waxa qarsoon iyo waxa muuqdaba kan cilmigiisu koobay weeye oo waa tii aayadda allah lahaa yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuxiiduuna bihi cilma allah wax ka qarsoomi kara isaga male laakiin isaga lama koobi karo cilmi laguma koobi karo marka caliiman waa alcaliim iyo sifatu lcilmi ayaa ku jirtaa marka waa alcaliim cilmi badana weeye qadiiran waa alqadiir alqadiirna waa alquwa walghalaba waxa weeye wax walbuu awoodaa waxa weeye koomkan oo dhan biqudratihi ayuu ku sameeyey biqudratihi awjada almawjuudaat ayay yidhahdaan culummadu macnaha awoodiisa ayuu ku ahaysiiyey waxaan koomka maanta saaran oo wax walba kun fayakun ayuu waxa weeye ku diyaariyey oo sidaas ayay awoodiisa marka u ahaatay qudra mutlaqa oo waxa weeye aan wax gaari kara jirin wa marka ina allaha kaana caliiman qadiira halkaana waxaa laga qaadanayaa alcaliim iyo alqadiir marka waxaynu maraynaa lix isim baynu maraynaa saddexda aayadood lix magac iyo sifaadkoodii ayaa ku sugan aayadda afraad waxa uu shiikhu waa fi suurati nisaa ina allaha kaana samiican basiira kana labaa ku jira alsamiic iyo albasiir iyo sifatu samci iyo sifatu lbasar intaba waa laga qaadanayaa marka alsamiic wa aladii yasmacu alaswaat jamiica alaswaat biikhtilaafi alluqaat waalaxwaal allah waxa uu maqlayaa wax walba iyada oo sawdka ka soo baxaya ay kala duwan yihiin oo luuqadihii kala duwan yihiin oo xawaa'ijtooda iyo dantoodu kala duwan tahay fii aanin waaxid waxa weeye ilbiriqsi haddii intaasoo makhluuq ah oo xayawaan leh oo jin leh oo insi leh oo malaa'ig leh hadday ilaahay wax weydiistaan waa uu maqlayaa mana isaga darmayaan innaga laakiin daciif haddii laba qof saddex qof meel wada fadhiisato hal mar wada hadlaan wixii oo dhan waa khaldamayaan caaisha radiallahu canha markii aayaddan ay soo degtay suuratu qad samaca qad samica allahu qawla suuratu lmujaadala qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha waxay tiri allah subxaan allah bay tiri ilaahay wax ka fakanaya male wax walba waa maqlayaa anigii gabadha ag fadhiyey bay tiri codkeeda qaar baana maqlaynin haddana allah fowqa sabca samaawaat ayuu warkeedii ka maqlay oo ajiibay oo halkaa waxa weeye aayado dhan kusoo degeen gabadhii dacwoonaysay markii ninkeedu dihaarka ku sameeyey halkaa marka waxaad ka garanaysaa waxay yidhahdeen culummadu yasmacu lijamiici alaswaat wax walba wuu maqlayaa biikhtilaafi alluqaati waalaxwaal iyagoo luuqadahooda iyo xaaladahoodu kala duwan tahay luuqaday doonaan ilaahay ku baryaya ayuu maqlayaa waatuu allah laha subxaana watacaala waidaa saalaka cibaadii canii fa inii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan marka mar alla markaad ilaahay baridid ilaahay waa ku maqlayaa ajiib waa ku ajiibayaa insha allahu tabaaraka watacaala ee adigu caqiidadaada sax marka in allah kaana samiican basiira albasiir waa aladii yubsiru kan arkaya weeye wax kasta kan arkaya oo waxa weye jamiic almawjuudaat wax alla waxa koomka saaran culummadu waxay tusaale ku bixiyaan wuxuu arkayaa annamlata asawdaa waxa weeye calaa sakhrati asamaa fii dulmat lleyl macnaha quraanjada yarta ah oo dhuuracasada waxa weye oo ku dul soconaysa dhagax madow dushi hamayn mugdiya allah waa u jeedaa halkaasuu ku irsaaqayaa idan wax allah ka qarsoomaya ma leh wax walba wuu arkaa marka in allaha kaana samiican basiira waxaynu ka qaadanaynaa ay e, asa- e, asamiic iyo albasiir oo cabdisamiic qofka waa loo bixin karaa cabdulbasiir waa loo bixin karaa oo waxa weeye isim kasta haddaad cabdi ka hormaraysid waa magac allah subxaana wa tacaala waa loo bixin karaa sifatu samci iyo sifatu lbasarna waa ka qaadanaynaa aayado badanna waa caddeeyeen aayaddii laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir lama kala reeba labadaa mar walba waxa weeye aayadaha aad bay ugu badan yihiin labadaa waa isla socdaan mar walba Mhm. halkaana labadaas baan ka qaadanaynaa sideed baa maraynaa aayadda shanaad oo aan casharkan kusoo khatimayno iyadana waa fi suurati nisaa waxa uu yidhi allah ina allaha kaana casiizan xakiima alcasiiz iyo alxakiim baa laga qaadanayaa alcasiiz waxa weeye waa cizi iyo sharaf ay lahu lcizatu cize ayuu leeyahay cizatu lghalaba وعزة المنعة و- wax walba isay u dhammaystiran tahay allah waa tulaa munaafiqiinta markuu radiyey walilaahi alcizatu walirasuulih walilmu'min cizi waa sharaf wa cid agtiisa mari karta male cizatu waxa weeye wuxuu isagu doono ayaa soconaya wa cizatu lmanaca wuxuu isagu diidana wax samayn kara male marka cizigu waa allah subxaana wa tacaala sharaftiisa iyo wanaagiisa iyo dhammaystirankiisa ayo cizadiisu waxa weeye cizatu alghalaba ayuu leeyahay wacizatu waxa weye cizatu lmutlaqa ayuu leeyahay marka sidaa daraaddeed waa casiiz waa qof marka ca- alcasiiz looma bixin karo laakiin cabdilcasiiz waa sax soomaalida waa la baxaan oo waa magac allah subxaana wa tacaala alcasiiz marka in allaha kaana casiizan xakiima alxakiim alxakmi alxakiimna waxa weeye ay lahu lxikmatu lbaaliqa waxa weeye xikmo ayuu leeyahay ay fii khalqihi wa amrihi waxa weye khalqigiisa u abuuray amarka uu amrayo wa fii sharcihi sharcigiisa waxa uu leeyahay xikma baaliqa xikmadana waxaa la yidhahdaa wadcu shayi fii mawdiciha almunaasib ay aladii yadacu lashyaaa fii mawdiciha almunaasib meesha ku habboon buu wax walba dhigayaa wax walbuu cilmi u leeyahay wax walbuu garanayaa booskii ku habboona ayuu dhigayaa marka halkaas shiikhu wuxuu inoogu keenay aayaddaanna waxa weeye laba isim alcasiiz iyo alxakiim marka eh, oo xigmaddii shantaa aayadood marka toban isim baa ku jira toban isim ayaa ku jira oo mid walba loola bixi karo oo loo bixin karo qofkii cabdi marka laga hormariyo ayaa loo bixin karaa tobanka isim marka ee qofku hadduu xifdiyo oo aa- oo macnaheeda fahmo oo ilaahay ku baryo oo waxa weeye uu ilaahay ee, ugu tawasulo waa bannaan tahay oo waxa weeye waa toban isim oo asmaada ilaahay ka mida insha allah marka aayadaha dambena saas oo kale ayaanu usoo qaadanaynaa oo toban toban isim shan shan aayadood baan u sharaxaynaa intuu aayado bal shiikhu inoo keeno way arkaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin